waa saxaabi ka mid a saabiqiintii ku soo hormaray islaamka islamarkaana garab istaagay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu u hijrooday dhulka xabashida kadibna almadiina isagoona noqday safiirkii ugu horreeyey ee islaamka haddaba kumuu ahaa saxaabigaas jaliilka ah كان مصعب يا رفاقي هو زينة الشباب يذكر الله ويتلو كل آيات الكتاب كان مصعب يا رفاقي هو زينة الشباب muscab binu cumeyr binu haashim binu cabdimanaaf alqurayshi wuxuu qiyaastii soddon iyo toddoba sano ama soddon iyo siddeed sano ka hor hijiradii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ku dhashay magaalada maka almukarama wuxuu ku soo barbaaray nolol raaxo leh laba waalid oo dhaqaale allah ugu nimceeyey ayaana dhalay dhallinyarada asaagiisana wuxuu uga socnaa labiska badan quruxda iyo dhaqaalaha markii ay maka martigelisay risaaladii towxiidka ee uu allah u soo dhiibay nebigii haashimiga ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu muscab binu cumeer radiallahu canhu ka mid noqday dhallinyaradii ugu horreeyey ee soo gala diinta islaamka si qarsoodiyahan ugu kulmi jiray gurigii amniga al arqam binul arqam radiallahu canhu wuxuu ehelkiisa ka qariyey islaamnimadiisa goor dambe ayaa se la arkay isagoo dukanaya kadibna wuxuu ehelkiisa kala kulmay dhibaato aan kala joogsi lahayn iyo tacdiib daran oo danta laga lahaa ay ahayd in islaamnimada looga celiyo hasi ahaatee wuu sabray tusaalena wuxuu u noqday muuminka saabirka ah ee ixtisaabsanaya بكل الحرص يدعو بدعاء مستجاب رب هب لي منك فضلا رب وامنحني الثواب رب هب لي منك فضلا markii uu ka soo noqday dhulka xabashida oo uu hijro u aaday wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama u doortay muscab binu cumeyr inuu aado magaalada almadiina si uu diinta islaamka u baro ansaartii markaas qaadatay towxiidka sidaasi ayuunu ku noqday safiirkii ugu horreeyey ee islaamka howsha erganimada ee loo soo diray muscab wuxuu sidii ugu wanaagsaneed ugu matalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam habdhaqankiisa wanaagsan iyo isluubkiisa soo jiidashada leh ayaana horseeday in khalqi badan oo reer madiinaha soo galaan diinta islaamka mid ka mid a qisaadka ka tarjumaya deganaanta muscab iyo inuu ahaa daaci xikmad badan waa in maalin maalmaha ka mid ah isagoo dhallinyaro reer madiinaha baraya diinta islaamka u yimid usayd bin xudeer oo ahaa ugaaskii reer bani cabdilaashal oo reer ows ahaa isagoo caraysan ayuu usayd wuxuu ku amray muscab bin cumeer inuu joojiyo qorshaha uu diinta kaga saarayo wax magaratadooda sida uu warku u dhigay hase ahaatee muscab ayaa si deganaan leh wuxuu ugu yidhi bal ka waran haddii aad waxyarna la fadhiisato kadibna dhagaysato waxa aan sheegayno haddii aad ku qanacdana waad qaadanaysaa jawaabtan deggan cadaaladda iyo insaafka ka muuqato ayaa useed oo ahaa ugaas garqabato ku qasabtay inuu majliska diinta lagu baranayay fadhiisto daqiiqado kadibna wuxuu fadhigii kusoo dhammaaday inuu ku dhawaaqay shahaadateynka soona galay safka muslimiinta نشاط ويقول أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول واعبدوا الله تفوزوا بسلامات الوصول أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول واعبدوا الله تفوزوا بسلامات dadaaladii muscab bin cumeer radiallahu canhu ayaa u gogol xaaray in madiino noqoto daartii hijrada markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu yimaadeenna wuxuu muscab sii labalaabay dadaaladiisa isagoona dacwadiisa ku daray jihaadka gacanta dagaalkii beder oo ay muslimiintu kusoo hoyeen guulo waaweyn wuxuu muscab binu cumeer radiallahu canhu ahaa ninka sida raayada muhaajiriinta maalinkaasna wacdaro adag ayuu dhigay sida ay tilmaamayaan kutubta siyarka iyo maqaasida ka faaloota
قوم إذا حاربوا ضربوا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا أعفة ذو qhaswadii uxud oo ay ahayd maalin adag wuxuu musab ka mid ahaa saxaabadii xaadiray dhacdadaas isagoona allah ku sharfay inuu ka mid noqdo raggii dhiigooda ka horgudbayay suubanaha sala allahu calayhi wasalam oo ay ka difaaceen gaaladii qureysheed dhaawacyo daran oo kasoo gaaray difaacii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu ugu dambeyn u shahiiday saxaabiga muscab binu cumeer radiallahu canhu wuxuuna ka mid noqday kolonyadii shuhadada uxud ee toddobaatanka saxaabi ahaa sidaasi ayaana kusoo dhammaatay noloshii muscab binu cumeer binu haashim bin cabdimanaaf al qurayshi oo isugu jirtay sabir hijro iyo jihaad allahna wuxuu ku sharfay inuu ka mid noqdo saxaabadii uu rasuulku ka markhaati kacay inay ka dhaweeyeen ballantii ay la galeen allah casa wajalla
أصعب العزمات يا أسد الشرى شيدت صرحا للجهاد متينا وحفظت عهدا لم نراك مبدلا لم تأل جهدا تبتغي التمكينا يا فارس الأرض